بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن مشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب كراهية الغناء والزمر باب ضرب الدف في العرس والعيد باب بيان حكم ضرب الدف dufka ama durbaanka garaacistiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fil cursi arooska dhexdiisa la garaaco durbaanka walciidi iyo maalinta ciidda la garaaco oo gabdhaha yareerkaa ay garaacaan idin dabamarinaya kan kanaan jooga baabki u dambeeyey shalay baabun fii islaaxi daatilbeyn kana قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن, عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي يمد بيتري فدخل علي وإيسو قلي صبيحة بني بي صبحدي لا أروسي ولي أقلقي فجلس على فراشي قوشي الفريستي كمجلسك مني فضلقاك aniga hadda aada xaggeyga ka fadhiso oo kale fajacalat juwayriyaatun fajacalad waxay guda galeen juwayriyaatun gabdho yaryar waa taswiiru jaariyatin yadribna inay garaacayaan bidufkin gurbaan lahumna iyagu ay lahaayeen dufka marka waa gurbaan sawdkiisu xoogaa khafiif uu yahay labada dhinac aan ka daboolnayn oo habka uu u samaysan yahay uu yahay hab gurbaankan innaga aan naqaano labada dhinac aadka looga adkeeyo looga xiray oo marka la garaaco codkan weynka samaynaya aan ahaynoo xoogaa ka yar khafiifsanoo gurbaanka ah ayb yadribna bidufin lahunna wayandubna ay markaas sheegsheegayaan ay ammaanayaan man qutila dadkii la dilay min aabbaa'i aabbayaalkayga yowma badrin maalintii beder yacnii aabbayaalkay iyo dadkii markaa dadkeenna ahaa dadkii beder lagu dilay inay markaasi ammaanayaan bay bilaabeen ilaa an qaalat ixdaahunna ilaa middood ay ka tidhi wa fiinaa nebiyun annaga waxaan dhexdeenna ah nebi yaclamu og maa fi lqadi berri waxa ah berrita waxa dhacayo oo ah nebi og ayaa annaga dhexdeenna ku jira mid ayaa tidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam dacii haadihi dacii iskaga tag haadihi arrintan tan ah waquulii dheh alladii kunti taquuliin wixii awal aad dhehaysay oo aada lahayd sheeg laakiin kan iska daa oo qeybka ilaahay unbaa oguu ka wadaa oo arrin ilaahay u gaar ah oo alla subxaanahu watacaala keligii uu leeyahay ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa macnihii loo tarjamayo arooska in loo garaaci karo gurbaan waxa gurbaankaas garaacayana inay yihiin gabdho yaryar nusuusta marka mutlaq iyo muqayaday u qaybsantaa naska haddii la qaydo oo shuruud ama wax lagu qaydo xukunka marka taqyiidkaas ama qeyd quyuudaadkaas marka la helo ayaa xukunka marka uu jiraya gurbaan marka iyo hees waa bannaan tahay mutlaq ma loo dhihi karo maxaa yeele kan waxaa lagu qeyday aro tarjamada abu daawuudna waa ka muuqataa xadiidkana waa ka muuqdaa waxaa lagu qeyday marka aroos iyo gabdho yaryar marka xilliyada aroosyada gabdhaha yaryarka inay gurbaan garaacan karaan ay markaasi ama geeraar ama waxyaabahaas ay tirin karaan kuwaasoo weliba aan dembi ahayn haddii laakiin ay dembi noqoto dembigu wakhtiga arooskana ma bannaano keyrkiisna ma bannaano wixii dembi mar walba ah ayb oo middaas waa ka nebigu uu ka celinayo wafiinaa nebiyun yaclamu maa fi lqadi markay tiri nebigu waa ka celiyey warkaagii hore iska wad buu yidhi kan dambe kan jooji ayb shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabulistiqaama oo mas'aladan samaaca iyo uu kaga hadlo wuxuu yidhaahdaa sababta gabdhaha yaryarka iyo naagaha iyo loogu fasaxay waxay tahay iyagu marka nuqsaana ku jirto jirkooda yacni caqligooda iyo diinkooda nuqsaantaas marka waxay keenaysaa in mararka qaar nafis iyo lahwi la siiyo waxyaaba lahwiyo lagu daaho inay iyagu marka naftoodu xoogaa ay ku soo kabaan ayay u baahan yihiin sida dahabkaba iyaga loogu banneeyey raggana looga xarimay ayb maadaama iyagu ay nuqsaani ku jirto binaan calaa daalika marka heesaha iyo codadka iyo waxa ku saamoobo naagaha ugu badan oo aada ugu yacni saamoobo walidaalika ninkii anjasho la dhihi jiray markuu u heesay geela oo geelii marka uu cararay xayawaanka ilaa nuqsaan baa ku jirta nacam codkii markuu dhegaystay waa diday geeli marka socod buu bilaabay orod badan markaasuu nebiga waxa uu yidhi rifqan bilqawaariir rifqan bilqawaariir war gabdhaha iyo naagaha u dhimri gabdhaha iyo naagaha u dhimri iyagii laftirkoodii marka in geeli uu la dhaco ama iyagii inay ku saamoobaan baa khatar yacni markaas ah ayb macnahaas baa marka ku jiro nin raga marka isagu ma lahan ayb oo nin raga ama aroos ha ahaato ama meel kale ha ahaato uma bannaano isaga saxaabadii nebigana kama dhicin wakhtigooda nusuusta marka la qayday ee muqayadka ah qaydkeedaas in lagu joojiyo wey haddii laakiin tii mutlaqa ahaydna la qaydo waxaan jirin lagu qaydo midii shuruudaha iyo quyuudda wadatayna mutlaq laga dhigto waa khatar nacan dad badan baa marka waxay ka dhigteen nusuustan oo kale mid iska mutlaqa arooska wuxuu bannaan wakhtiga kalena waa bannaan yahay dheheen taasna marka sawaab ma aho sax maaha waxaa kaloo yidhaahdeen jannada waxaa soo aroortay xuurulciinta inay u heesaayaan nimankooda marka waxaa la yidhi wax walboo jannada lagu sameeyo adduunku inuu ku bannaan yahay ma aha jannada khamraa lagu cabaa ninkii yidhaha adduunyadana ha lagu cabo ka warran marka nacan wax saxa marka ma noqonayso ayb qaala marka waxaa kaloo uu tilmaamayaa xadiidka waxa lagu heesaayey laftirkoodana ama buraanburka iyo waxa la tirinaa waa inay bannaan yihiin aslan haddii aynan bannaanayn ma kan marka ku bannaanaan mayso dacii haadihi kan iskaga tag waquulii dheh maa alladii kunti taquuliin wixii aad dhehaysay ayb oo yacni dadkaa layska ammaano iyo markaa jihaadka galay iyagu markaa beder ku dhintay ee dadka wan wanaagsan ahaa marka in la sheeg sheego dikrigooda iyo ammaantoodu wax ceeba iyadu taas marka ma laha aybkana marka xadiidku waxaa kaloo tilmaamaya eybka allah baa og eybka mulaqa ilaahay unbaa yaqaana amaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam eybku wuxuu ka og yahay wixii loo sheegay oo marka waxyi loogu sheegay caalimu اlgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul nebiga laftirkiisana waxaa lagu yidhi waxaa lagu yidhi qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila maa shaء allah walow kuntu aclamu اlgayba laاstaktartu min alkhayr ilaahay waxaa kaluu yidhi wayaquuluuna lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbih faqul inama algaybu lilah qul laa yaclamu man fi اsamaawaati wاlardi اlgayba ila allah in allaha cindahu cilmu الsaacati wayunazilu اlgaysa wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadrii nafsu maada taksibu qadaa berri marka naf ay kasbanaysa allah unbaa og dadku ma oga nebiguna marka basharkaasu ka mid yahayoo ma oga intii ilaahay u sheegay unbuu ka ogaan karaa qaala xadaana alxasanu bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can haabitin can anas qaala lama qadima rasuulu llahi sal slam nebigu markuu soo galay almadiinata madiina lacibat alxabashatu xabashadii waa ciyaareen warmo iyo waxbay ku ciyaareen liquduumihi nebiga soo gelistiisa faraxan bidaalika iyagoo arrinkaa ku farxayo farxad arrintaa ay ku farxayaan darteed lacibuu bixiraabihim waxay ku ciyaareen eebooyinkooda eebada marka waa matakiga nacam usha marka hoosta kuleh yacni caaradda kuleh waranka ayay ku ciyaareen iyaga marka ciyaartaas aada u yaqaaneen ayb marka masaajidda in lagu ciyaaro ma keenaysa marka hadda xadiidkan nacam awqaadda ciidda iyo wakhtiga farxadda oo kale ay jirto waa ayay ku qaydan tahay laakiin haddii la yidhaha masaajidda lagu dheeldheelo xabashadiiba masaajidka waa ku ciyaareen maalintay ahayd baa la dhahayaa maalin ciiday ahayd waa ka duwan tahay maalinta ciidda maalmaha kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa laba gabdhood baa ku he ayaa ku buraanbur wax ku tirinayeen markaasu wuxuu arkay abuubakar baa arkay amizmaaru shaydaani fii beyti rasuulillaahi oo ma gurbaan shaydaan iyo hees shaydaan maa guriga rasuulka lagu haayaa markaasaa wuxuu yidhi nebiga sal l slam iska daa abuubakarow inna likulli qowmin ciidan wa haadaa ciidunaa xukunka marka inna likulli qowmin ciidan wasfigaa nebigu sheegaa xukunka saamayn ku leh ciid ahaantuu nebigu u daayey hayruulciid marka waa xaaraan taa laftirkeeda iyo farxad la-aanta iyo waqtiyada aan farxadda jirin maxaa yeelay wuxuu leeyahay haddii kale ciiddii baa macno beelaysa inna warkaasi rasuulkaa macno beelayo haddii heesuhu ay jaa'is yihiin nebigu abuubakarow ku dhihi lahaa war ha dhihin mizmaaru shaydaan maaha mizmaaru shaydaani sidaasuu dhihi lahaa nebigu sidaa ma dhihin cillo kalau sheegay ibnu rajab iyo ibnuulqayim iyo ibnu xajar iyo a'immada abuubakar tarduushi iyo ibnu abidunyaa iyo culummo badan baa marka ka alifeen mas'aladan taasayna marka ay tilmaameen xadiidna waa taan hore usoo marnayoo kitaabu libaas aan kusoo marnay layakuunanna min ummatii aqwaamu yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaazif xadiidkaana marka waa soo marnay marka mutlaqan marka in loo banneeyaa ma bannaana ayb oo qeydkan baa ku jira alimaamu shaafici raximah ullah waxaa sanad saxiixa uga sugnaatay samaacu laba nooc ayuu laba labada noocba waa ka hadlay imaamu shaafici nooc waxaa la yidhaa samaacun diiniyun nooc waxaa weeyaan in ilaahay loogu dhowaada loo sameeyey waa heeso iyo wax laqaa ama buraanburro iyo geeraarro iyo waxyaabahaas la qaado oo qofka uu uga mashquulo qur-aanka uga mashquulo kan noocaasoo kale wuxuu ku tilmaamay zandaqa imaamu shaafici oo wuxuu yidhi khallaftu bibaqdaada baqdaad waxaan uga soo tegey buu yidhi aqwaaman dad qad axdatu taqbiir waxay soo darisiiyeen oy keeneen waxa la yidhaha ataqbiir taqbiir marka culummadu markay macneeyeen waxay ku macneeyeen qasaa'id zuhdi iyo yacnii marka uu ku jiro adduunyada qofka la nacsiiyo aakhiro la jeclaysiiyo mararka qaarna wax lagu dardaro la garaaco lagu daro marka waxyaabahaas marka qasaa'idkaas zuhdiyaadka u badan ayuu imaamu shaafici ka digayoo wuxuu leeyahay dad baa waxaasay keeneen qur-aankay rabaan inay dadka uga mashquuliyaan bumarka waxyaabahan la qaado ama anaashiid ha noqdaan ama ha noqdaan waxyaabahan kale iyagu geeraarada ama buraanburada ama gabayada iyo haddii ay keenayaan in qur-aankii looga mashquulo ma bannaana markawaxaa la yidhaha alxudaa waa bannaan yahay xudaa maxaa la yidhaahdaa muslimiintu markay ama jihaad u socdaan oo kale ama ay safar ku jiraanoy safarba u socdaan amase ay ku jiraan markaa howl ay haayaan waxa la qaadaa la yidhaahdaa oo wakhtiga xoogaa lagu soo gaabsado af soomaaliga marka hees howleeda la dhahay hees howleedku waa bannaan yahay kaas waa dadka xumaaliyaalka ama dadka geela yacni wado iyo safar marka lagu jiro kale xoogaa in loo soo gaabiyo masaafada la rabo laakiin intaas in la dhaafiyo daydan laga dhigto dadkana looga dhigo dhallinyarada ama ilmihii yareeraayo qur-aanka laga yaabo inay bara lahaayeen ama dadkii qur-aanka bara lahay qur-aankii laga mashquuliyo waxaan un loo buubiyo markaas khataray leedahay waana midda imaamu shaafici uu leeyahay dadaan baqdaad uga soo tegey waxaas yay keeneen dadkay qur-aanka ka jeedinayaan maaha yacni waa hum zanaadiqatun hum zanaadiqatun kan kale ee isagu marka heesahan kale wuxuu tilmaamay dadka sameeya inay yihiin faasiqiin markhaatina aynan gelin labadooda marka yaa daran imaamu shaafici sida u taxqiijiyey labadooda kuwa heesaha kale sameeyo ee iyagu og inay xaaraanta ku jiraan baa roon maxaa yeele kuwaas wuxuu kusoo gaadiye keliya markhaati ma galaan waa faasiqiin kuwan laakiin waxa uu yidhi waa zanaadiquu yidhi ogow maxaa yeeley ilaahay in loogu dhowaaday u arkaan marka wixii marka wakhtigaa jiray ee zuhdiga u badnaa buu saa leeyahay qasaa'idkan ka waran maxaad u malaynaysaa shirkiyaadka uu ka buuxo marka oo shirkiga iyo bidcadu ay ka buuxdo maxaad u malaysaa marka samaaca noocaas oo kalea marka culummadu kay kitaabada ka qoreen waayo dadka qaarna ay ku bururaan markay maqlaan miirkooda dhan waa tegayaa waxaa laga yaabaa inuu muddo isgeliyo is-ogeyn kuwaasoo kale marka culimmadii salafka aada u radiyeen waxaas marka in laga fogaado dadku ay qur-aankii iyo dikriga ilaahay ku mashquulaan isagaa khayr badan isagaa qalbiga uu ku degaa uu ku xasilaa qala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu qaala xadaana cabdurazaq qala akhbarana macmaru can haabitin can anasin qaal lama qadima rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu markuu soo galay almadiinata madiina lacibat alxabashatu xabashadii way ciyaartay liquduumihi nebiga soo gelidiisay u ciyaareen faraxan bidalika iyagoo arrinkaa ku farxaayo lacibuu bixiraabihim waxay ku ciyaareen warmahoodii baabu karaahiyati alghinaa'i waazamri baabu bayaani karaahiyati alghinaa'i heesaha nicidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay wazamri iyo muusikada aalaadka marka wax lagu tumo ama kaban ama gurbaan waxay noqdaan abu daawuud marka fiiri laba baab buu sameeyey baabkii hore muxuu yidhi darbi dufi fi alcursi waalciidi kaas waa qayday midkaanna waa idlaaqay fiiri marka baabu karaahiyati alghinaa'i waazamri marka midka yacni heesuhu sidooda waa xaaraam wakhtiyada qaarkoodna waa dhici kartaa marka in loo banneeyo limaslaxatin maa oo tii hore baabka hore u ku sheegay ayb qaala xadaanaa axmed bnu cubaydillaahi alghudaaniy qaala xadaana alwaliid bnu muslim qaala xadaanaa saciid bnu cabdilcasiiz can sulaymaana bni muusa can naaficin qaal samica bnu cumara ibnu cumar baa wuxuu maqlay mizmaaran mizmaar muusiko qalab yacnii qalabka heesaha lagu sameeyo mizmaarka hadda riwaayadan ay leedahay riwaayo kalaa tilmaamayso wuxuu maqlay waxay ahaayeen foori nin markaa foorinayo sidii yacnii cod ku samaynayo marka muusiko oo kale ah foori a nin samaynayu maqlay ayb nin reebaadiyo foorinayo ayuu maqlay qaala fawadaca isbacayhi labadiisii farood buu wuxuu geliyey calaa udunayhi labadiisii dhegood labadiisii farood buu labada dhegood geliyey wana'aa wouna leexday cani ariiqi jidkii buu ka fogaaday wa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa naaficu naaficow hal tasmacu shay-an war wax ma maqlaysaa qaala waxa uu yidhi faqultu laa maya qaala waxa uu yidhi farafaca isbacayhi labadiisii farood buu kor yeelay min udunayhi labadiisii dhegood buu ka qaaday wa qaala waxa uu yidhi kuntu maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebigaan la jiray fa samica midla haada kan oo kaleu maqlay fa sanaca midla haada kan oo kaleu sameeyey ayb xadiidkan marka waxaa ku jira sulaymaan bnu muusa fiihi liin dacfi baa ku jira laakiin waa la mutaabaceeyey min qibali maymuun bni mihraan can naafic mutaabacuu helay marka musnad abi yaclaa buu kuay mutaabacadaa ku sugan tahay mucim ibni lmiqdaamna asancaanina can naafic buu ka wariyey waa laba mutaabaca marka riwaayada abu daawuudna wuu keeni doonaa dabaraanina waa ku sugan tahay xaafid ibn cabdilhaadi sidaasuu baraarujiyey suyuudina uu soo raray marka xadiidkan wuxuu deliil u yahay heesuhu culmmadii a'immadii salafka saxaabada iyo taabiciintu dhagahooda inay ka ilaalin jireen heeso inay iyagu heesaan iskaba dhaafan dhagahooda inay ka ilaalin jireen ayb xadiidkan marka macnahaas ayaa laga qaadanaya marka heesaha xurmadooda iyo karaahiyadooda oo u baabaystay abu daawuud wou tilmaamaysa waa tilmaamaya bacd alculamaa yacnii dadka qaarkood oo iyagu markaas banneeyo heesaha ayaa xadiidkan soo deliishaday waxayna u soo deliishadeen in heesuhu bannaan yihiin wajhu istidlaalkooda see waaye iyagu waxay leeyihiin wajhu istidlaalkooda waxaa weeyaan ibnu cumar isaga dhagahu faraha gashtay laakiin naafic ma dhihin dhagaha faraha gasho bal wuxuu yidhi nima codkii ma naga tegin codkii mase ma naga tegin buu leeyahay kaannahu marka inuu ibnu cumar u qirayba inuu dhegaysto waxaas macna shayga in la dhegaysto haddii laysu qirana waa jaa-iza qaar baa marka halkaas u fogeeyey laakiin cagsiga waa asarkan ama xadiidkan iyagoo xujo ku yahay maxaa yeelay waxaa culummadu ay yidhaahdeen samaac iyo istimaaca kala jira istimaaca waa la reebay kan la diidan yaha wax in la dhegaysto qofku u qasdo laakiin adoo waddadaan maraaya nin hadday hees u shidan tahay dhegahaaga ay ku dhacaan adiga ma dembaabaysid nacam adiga ma dembaabaysid ayb marka samaac iyo istimaac in la kala saaro qofkii heesta dhegaysto oo u qasdo waa dembaabaya laakiin saan u qasdin oo isagu yacnii maqlay uun waa ka duwan yahay marka naaficna marka nin heestii u yimid oo u qasday ma uusan ahayn isagoo nacam ayb amaa ibnu cumar isagu wuxuu sidaa u yeelay baabkaasoo dhan buuba iska owdaayeen ayb marka samaaca iyo istimaaca meeshaa marka sidaas in loo kala duwo marka iyagu waxa ay keensadeen saasaa looga jawaabay xadiidkuna wuxuu caddaynayaaba in yacnii xaaraam ay tahay qaala abuu caliyin allu'lu'iyu samictu abaa daawuud baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo hada xadiidun munkar xadiidkani nakaaraa ku jirto abuu daawuud sidaasuu yidhi saaxibu cawni almacbuud isagu wuxuu tilmaamay ama uu sheegay haakada qaalahu abuu daawuud abuu daawuud sidaa buu yidhi walaa yuclamu wajhu nakaarati nakaarada wejkeedana lama oga buu yidhi fa ina hada alxadiida xadiidkan ruwaatuhu kulluhum hiqaat ruwaadda dhan waa hiqaat ilaa marka laga reebo sulaymaan ilaa marka laga reebo sulaymaan ibnu muusaa oo isagana mutaabaco helay mukhaalafo marka maba jirtaba nakaarada xaggey ka imaanaysaa marka ayb walaysa bimukhaalifin liman huwa awsaqu minhu qof isaga ka siqaysanna ma khilaafin ayb oo xadiidkan marka raawi ku jiro oo cid kala khilaafay ma jiro nakaaradana shardi waxaa u ahayd qof daciifa oo qof siqa a khilaafa shardi u ahayd marka mukhaalafadii ma hayno qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanaa abi qaala ahbaranaa mucimu bnu lmiqdaam qaala xadaanaa naaficun qaala kuntu rijfa bni cumara id mara biraacin ibni cumar fangalkiisaan ahaa id waqti mara biraacin ou soo maray mid raaci ah oo xoolo raac ah yazmuru oo markaa wax garaacayo aanatulahi fadakara naxwahu buu sheegay middaani marka waa mutaabaco riwaayadii hore dib u feeri sulaymaan bnu muusa ayaa naafic ka warinaya hadda yaa ka warinayaan mucim bnu lmiqdaam ayaa naafic ka warinaya mutaabacu halama qaala abu daawuud udkhila bayna mucimin wa naaficin sulaymaan bnu muusa baa la geliyey ayb yani fii hayri kutubi sita amaa kutubi sita lama dhex gelinin ayb tahdiibulkamaalka saaxibu tahdiibilkamaal oo yacni alxaafid almizzi isaga riwaayat almucim can sulaymaan ayuu sheegay yacni ma uunan sheegin aan ujeedaa riwaayat almucim can sulaymaan fi lkutubi sita tahdiibu lkamaalka ruwaadda isagaa sheego ruwaatu alkutubi sita marka mucim riwaaye uu ka wariyey sulaymaan maba sheeginba haddii marka tahdiibulkamaalka aan lagu sheegin ma jirta waay marka marka waa la dhexgeliyey mucim iyo naafic dhexdooda sulaymaan ibnu muusa oo daciifa ku jiro kutub sita me wax lagu ogyahay maaha haddii marka meelo kale ay jirto in la fiiriyay u baahan tahay xadiidkan iyo labada xadiidoo ka dambaysana bacdi nusakh baa sheegeen mizina tuxfatulashraafka labada xadiid kan horeey kan dambe riwaayat abilxasan ibni اlcabdi inay ahayduu sheegay qaala xadaanaa axmed bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdullaahi bnu jacfarin الraqiy qaala xadaanii abulmaliix can maymuun can naaficin qaal kunaa maca bni cumar fasamica sawta mizmaarin buu maqlay sawta mizmaari raacin xoolo raac muus tikadiisa codkeeduu maqlay ama heestiisa fadakara naxwahu qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi haadaa ankaruhaa kan ayaa marka ugu nakaaro badan xadiidkan isnaadkiisu waa qawi abulmaliix alxasan bnu cumar weeyaan abulmaliix waa laqab maymuunna huwa bnu mihraan bayhaqina sunanka sunan alkubraa buu ku soo saaray min ariiqi abi daawuud ariiqiisa ku keenay marka xadiidkan oo dhan cinda akari ahli اlcilmi wax cilo a ma laha qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim huwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa salaamu bnu miskiin can shaykhin shahida abaa waa'il can shaykhin ibhaam baa ku jira marka sheekha oo shahida abaa waa'ilin abaa waa'il xaadiray can shaykhin ahay salaamu bnu miskiin wuxuu ninkaa ka wariyey shahida abaa waa'ilin odagaa abu waa'il buu xaadiray fii waliimatin waliimo dhexdeed yani maca weliima aya wuxuu la xaadiray abu waa'il abu waa'ilna waa shaqiiq bnu salama fajacaluu waxay gudagaleen yuqanuuna inay heesayaan faxalla abuu waa'ilin abuu waa'il wuxuu furay xubwatahu jilib xirkiisiibuu furay maradii jilibka ugu xirreed ayuu iska furay wa qaala waxau yidhi samictu cabdallaahi yaquul cabdullahi bnu mascuud baan maqlayoo dhahaya samictu rasuula allahi sal l slam yaquul ina alghinaa'a heestu yunbitu nifaaqa nifaaq ayuu dhaliyaa filqalbi qalbiga ku dhaliyaa si dikriga iyo qur-aanka qalbiga uu ugu dhaliyo yacni iimaan heestu nifaaqay qalbiga ku dhalisaa ayb xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro lijahaalati ama liibhaami meesha can shaykhintaas abu waa'ilna waa shaqiiq bnu salama laakiin xadiidku wou ansaxay mawquufan saxa mawquufan marfuuc ahaan uma ansaxin laakiin mawquuf ahaana u ansaxay oo mawquuf markaan leenahay waa min kalaami ibni mascuud ibni mascuud baa sidaa yidhi ibnulqayimna iqaasati lahasaanka saasuu ku tilmaamay bayhaqi laftirkiisu saasuu tilmaamay sheekh ilalbanina silsilada saasuu ku sheegay daciifada xadiidkan marka marfuuc ahaan waa u daciif laakiin mawquuf ahaan waa u saxiix aayadda marka mufasiriintuna waxay ku keenaan aayadda وmin الnaasi man yشhtarي lahو الxadiiثi liyudila can sabiili اllahi bغayri cilmi wayatakhidaha huzwa aayaddaa markay fasirayaan saddex aayadoodna qur-aanku waxay tilmaamayaan heesaha inay xaaraan yihiin aayadda iyo luqmaan ku jirto iyo wastafziz man istadacta minhum bisawtika suuratu lisraa mujaahid waxa uu yidhi bisawtika alghinaa aayadda kalena suuratu najmiyay ku jirta afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuun walaa tabkuuna waantum saamiduun waantum saamiduuna yacni idinkoo heesaaya ibnu cabaas sida uu fasiray saddexdaa aayadoodaa marka qur-aanka ku jirta sunnada nebigana waa fara badan tahay waxa kusoo arooray ibnulqayim waxa uu yidhi kitaab buu ka alifay mas'aladan alkalaamu fii mas'alati samaac la yidhahdo weyn marka wuxuu ka dhigay dooba qaala saaxibu alqur'aan qaala saaxibu alghinaa buu leeyahay laba ninoo doodaysoo kale uu ka dhigay kitaabka oo kanna waxbuu keenayaa kan waa u jawaabaya kan waxbuu keenayaa kanna waa u jawaabaya usluub aad u cajiib badan awal mara oo marar hore waa la daabacay laakiin isagoo taxqiiq fiican lahu daabacan yahay kitaabkaa marka su-aal waa laba qofoo wax isweydaarsanayoo kale u ka dhigay midna saaxibuulqur'aan midna saaxibuulghinaa buu yidhi meeshan marka markuu ka hadlayo waxa uu yidhi waxay kutusay buu yidhi hadalkan saxaabada siday diinta u fahamsanaayeen oo dadkii diinta fahamsanaa waxay yidhaahdeen heestu qalbiga nifaaqay ku dhalisaa sida dikrigaba qalbigu dhuma'niino oo uga helan saxaabada marka aclamu nnaasi bacda nebi nebiga ka bacdi dadka ugu cilmiga badnaa fahamka qur-aanka iyo sunnada saasay dhahay qof marka saaxibu khinaana daa'iman faasiqba yuu u badan yahay ama waaba yihiinba oo ma helaysid qof fannaan ama heeso oo qur-aan daryeel iyo cinaayo siinayo ma helaysid bal cagsi waxaa ah waxaa la arkay kuwo qur-aanka xafidsanaa ama yaqaanay baabkan hees iyo fanaannimo galo waa ka tegaa qur-aankii bisna qalbi ma ku kulmaayo qur-aan iyo hees shaydaan walidaalika marka dadka iskoollada ilmaha dhigto dadka iskoollada dhigo macallimiinta iyo u ah dadka ee iyagu waxaas u sheego ama heesaha waa bannaan yihiin u sheego amaba dadkaas dhallinyarada a gabdhaha iyo wiilasha inta isku dara heesa yidhaahdo ibnu xasmiyaa qabo iyo dhaho ibnu xasmi haddii uu qabo waa mas'ale marka ibnu xasmi uu aad ugu gafay oo aad weliba loogu loogu loogu dhaleeceeyey oo lagu radiyey oo culimmadii ka dambayso o dhan ay ku naqdiyeen waxaas marka wax wax laga dhigtan ma aha qofka marka ilaahay un inuu khaatumo fiican weydiisto waayo maxaa yeeley taqallubaad fara badan baa jiran ayb dad wadaaddo ahaayo waxaa jira marka hadda heesihii uu xusul duubayo ayb iyo fisqigii iyo qurunka maalihii lagu samay jiray ayaa la buunbuuninayaa hadeertan ayb marka waxaa aada nasiib darro oo dad laga yaaba inay axaadiistan akri jireen yacni maanta waxaas inay dhex boodayaan ay ku dhex jiraan ilaahan weydiisanayna inuu nagu suga diinta ina alghinaa'a yunbitu annifaaqa fi lqalbi buu ku dhaliyaa baabu alxukmi fi lmukhanafiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alxukmu xukunka fi lmukhanafiina kuwa iyagu naagaha iska yeelo nimanka naagaha iska yeelyeelo xukunkooda caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wa muxamed bnu اlcalaa ana abaa usaamata ahbarahu can mufadl bni yunus can alawsaaciyi can abi yasaarin alqurashiy can abi haashimi can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga utiya bimukhanasin mid markaa nimuu naagees ahoo naaga iska yaal ah ayaa loo keenay ayaa loola yimid qad khadaba yadayhi labadiisa gacmood marmariyey cilaan iyo ku dharo wa rijlayhi labadiisa lugood bilxinaa'i ku dharoobay cilaan mariyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama maa baalu haada kan xaalkiisu waa maxay buu yidhi faqiila yaa rasuula allah waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay yatashabbahu binnisaa naagahu iska dhigdhigaya isku shabbahaya fa amara bihi nebigu wou amray fanufiya ila annaqiici naqiic meesha la yidhaahdo madiino geesteeda ah baqiic maahan baqiic iyo naqiic laba meelay kala yihiin naqiic baa markaa loo fogeeyey oo loo musaafuriyey faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi alaa naqtuluhu miyaanan dilaynin qaala waxa uu yidhi innii nuhiitu aniga waa la iga reebay can qatli almusalliin dadka tukada dilkooda waa la iga reebay dadka masaajidda galo salaada tukada dilkooda waa la iga reebay sidaasuu yidhi qisadan marka laba qiso isdhexgeliyey xadiidka qisadan marka innii nuhiitu can qatli almusalliin qiso kale waayo oo nin munaafiq ahaa marka ku timid oo khaalid uu yidhi rasuulka ilaahi aan dilo markaasuu nebigu yidhi innii nuhiitu can qatli almusalliin dadka tukada inaan dilo waa la iga reebay ayb amaa qisadan iyadu inta hore unbaa marka yaa mashhuur xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro abu yasaarkaas iyo abu haashimkaas jahaalaa ku sugan xaafid ilmundirina matnigan inuu munkar yahay buu sheegay oo nakaara ay ku jirto ayb laakiin marka isaga qisada ninkan marka riwaayaad kale waxna waa keeni doonaa abu daawuudka qiso kaleo marka sidaasoo kaleana waa jirtaa qaybta hore xadiidka waafaqaysa qaala abu usaama wاlnaqiicu naaxiyatun can ilmadiinati waa naaxiyatun meel geesa gees weeyaan can ilmadiinati madiina ka ah walaysa bilbaqiici ma aha qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiicun can hishaamin yacni bni curwata can abiihi can zaynaba binti ummi salma can ummi salmata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga dakhala calayha waa u soo galay wa cindahaa muqanafun mid naaga iska yeelyeel ah isagoo uu agteeda joogo wahuwa yaquulu isagoona uu dhahayo licabdillaahi cabdulaahi uu ku dhahay cabdullaahi akhiiha walaalkeed uu ku dhahayo in yaftax illaahu ilaahay haddii uu furo addaa'ifa daa'if ilaahay hadduu idinku guuleeyo oo magaalada aad qabsataan qadan berrito dalaltuka waxaan ku tusayaa dallaltuka waxaan ku tusayaa cala imra'atin naag tuqbilu biarbacin afar ku soo jeesato watudbiru biamaanin sideedna ku daba jeediso oo kolkay marka soo socotana afar laalaab ayay caloosheedu leedahay markay gadaal usii jeedana afar gees ah iyo afar gees ah sideed afarna marka waa kusoo socotaa afarna waa kusii jeesataa naagti buu jirkeeda tilmaamaya faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi akhrijuuhum bixiya min buyuutikum guryihiinna ka saara kuwaan ninkan marka sidaa haweenka u tilmaamaya gurihiina ka bixiya buu yidhi qaala abu daawuud almar'atu kaana lahaa arbacu cukanin naagtu waxaa u sugnaatay oy lahayd afar laalaab fii batnihaa caloosheeda markay sii jeesato marka maxay noqonayaan laba dhinac baa imaanaysa dhabarku waa siman yahay sidaasuu siman yahay laakiin bani aadamka qaybtiisa hore sida dhabarkoo kale ma aha marka dhabarkii afar xaggaan iyo afar xaggaana ka soo baxaysa ayb macnaha marka sideeddu saasay ku imaanaysaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka dadka aan looga aamin ahayn inay haweenka sifeeyaan inaynan haweenku usoo gelin loona ogolaanin inay usoo galaan ayb xataa naaga walidaalika saa darteed baa naagaha muslimaadka waxaa loo amray inay ka xijaabtaan naagaha gaalada maxaa yeelay naagta gaasha ah jinsiga naagba ha ka wada ahaadaane laakiin waxaa laga yaabaa inay jirkeeda ka sheekayso waa faasiqad kuwa faasiqaadka ah aan looga aamin ahayn inay jirkeeda ka sheekeeyaanna inay iska asturtaa wanaagsan ay tahay ayb nimanka iyaguna naagaha iska dhigdhigo oo sidoodoo kale yeeloo la moodaayo inaysan nin ahaynba iyagu laftirkooda marka in naagahan laga dheereeya haddayba fahmi karaan naagta mafaatinteeda iyo hadday ka sheekay karaan in la fogeeyo sida hadda nebigu uu leeyahay sala allahu calayh ali wasalam wakhtiganna fasaadku iyo akhlaaqda aaday u baaba'day wax kasta yaa wax lagu duubaa wakhtigan bahalkan mobaylkao dadku sitaan shar badan baa ku dhex jirta faa'iidana waa leeyahay shuruurna waa leeyahay fara badan shuruurtiisa waxaa ka mida naaguhu aroosyada iyo markay tagaan oy dharka xoogaa iska khafiifiyaan qaar faasiqaada waxay duubayaan jirkeeda waxaa laga yaabaa inay nin kasta markawaxyaabahaas marka caalamulislaami dhib fara badan ayay ku hayaan marka waxaad moodaa marka aakhiru zamanka un in lagu sii socdo wixina lama xakamay karo lama kontarooli karo marka haweenku inay dadaalaan un waxaa laga rabaa meel un daday hubto iyo gurigeeda un inay ku dhardhigato gurigeeda amaa bannaanka sideeda meelaan gurigeedaba ahayn inay dharka isaga dhigto waatan la reebayba waxyaabahan marka arooskoo balaayo walba ay imaanaysa meelahaas inaysan ku dhardhiganin naaguhu kuwa iyagu faasiqaadkaana waxayba dheer yihiin niman baaba laga yaabaa inay duubaanba jirkoodiiyo qaawan nasal allah salaam qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa can cikrimata can ibni cabaasin ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama lacana wuxuu lacnaday nebiga almukhanafiina min arijaal kuwa naagaha iska yeelyeelo ragga ka mid ah walmutarajilaati naagaha nimanka iska yeelo min annisaai ka mid ah wa qaala waxa uu yidhi akhrijuuhum ka saara min buyuutikum guryihiinna wa akhrijuu fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel saara bixiya yacni almukhanafiina ay u jeedaan ayb ninku marka naagta nin iska yeesho waa iyada qasadk ficilkeeda day nin isaga dhigdhigta laakiin sideeda haddiiba ilaahay u dhaliyey inay cod waaweyn tahay naagta ama ninkii ilaahay hadduu u dhaliyey inuu cod yaryar yahay oo codkiisu naag uu shabaho de qofku wax ilaahay ka dhigay oo isaga uunan ku lahayn qasad oo ficil uunan ku lahayn ilaahay ku ciqaabi maayo laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi saasoo ay tahayna ha dadaalaan oo naagta hadday cod waaweyn tahay ha ku dadaasho inay codkeeda yarayso nacam haddayna yaray karinna sideeda ha iskaga hadasho dhib ma laha ninkun isaguna sidaasoo kale baabu lacibi bilbanaati baabu lacibi baabu bayaani xukmi lacibi dheesha ama ciyaarta xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay bilbanaati gabdhaha lagu ciyaaro gabdhaha hadda maxaa loo jeedaa waxyaabaha boombalada oo kalaa laga wadaa nacam oo gabar loo soo ekaysiiyeyoo marka ilmuhu ku ciyaaraan ayb kuwaasi marka ku-ciyaaristooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baabiya qaala xaddaanaa musadadun qaala xaddaanaa xamaadun can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa alcabu bilbanaati gabdhahaas marka la sameeyee la talo ee sidii gabaroo kale loo ekaysiiyey dadka ilmaha yarar ay ku ciyaaraan ayaan ahaa inaan ku ciyaarayo oo ku ciyaari jiray farubamaa dakhala calaya rasuulu llahi sal l slama waxaa la arkaa inuu nebiga ii soo galo wa cindii agtayduna aljawaari ay yihiin gabdho faidaa dakhala haddii uu soo galay nebigu kharajna waa baxayo waidaa kharaja haddii uu baxana dakhalna way soo gelayeen gabdho marka iyada la ciyaari jireen markaa nebiguna waxma yeelaynin taa marka waxay daliilu tahay inay bannaan tahay xukunkeedu jawaaz inuu yahay qaala xadaanaa maxamed bnu cawf qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuub qال xdثnي cmاaرة بن غزية أن محمد بن إبراهيم xdثه عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن cائشhaةa qاaلت qadima رasuuل الlahi صلى اه سلم nebigu wuxuu ka soo galay min غaزوaةi tbوk tbوk dagaalkeeda أw khaybara ama khaybar buu ka soo galay wa fيi sahwatihaa caaئiشha daaheedana sitrun astur uu yahay oo daahii astur iyadoo uu yahay oo gurigii uu asturayo maro fahabbat riixun dabayl ayaa marka dhabatay fakashafat waxay fayday naaxiyata asitri daaha geeskiisa ayay fayday can banaatin gabdho ayay ka can banaatin fakashafat naaxiyata asitri ayay fayday can banaatin dabayshii baa waxay fayday markaa daahi qayb ka mida can banaatin gabdho markaa meesha gabdhaha hadda gabdho noolnool lagama wadee wax boombala ahoo lagu ciyaaro ayay marka daahi marka dabayshu ay ka rogtay ka fayde markii daahi saa ay usoo rogmay yaa boombalihibaa meesha ka soo baxay marka macnaha can banaatin licaaishata caaisha ay lahayd ayb lucabin waa bedel marka can banaatin baa laga bedelayaa lucabin wax lagu dheeldheelo ah gabdhahaas wax lagu dheeldheelo ah ayb ama lucabin can lucabin bay ka fayday dabayshu fayday haddii bedel laga dhigaayo sidaas waa marka niyatu takraar alcaamiluu leeyahay lucabin ah haddii la yidhahdo cafubayaan faqaala waxa uu yidhi maa haadaa yaa caaishatu caaishay kani waa maxay qaalat banaatii waa gabdhahaygii bay tirin waa wixaan ku ciyaarayay wara'aa baynahunna wayna yarayd caaisha markaa lix sanuu nebiga ku guursaday sagaalna waa kula aqalgalay nacam wara'aa baynahunna wuxuu dhexdooda ku arkay farasan faras lahaa janaaxaani faras markaa la sameeyey fara'aa wara'aa baynahunna wuxuu arkay dhexdooda farasan faras lahaa janaaxaani laba garbood leh min riqaacin gaballo laysku toltolay laga sameeyey faqaala waxa uu yidhi maa haada aladii araa wasdahunna maa haadaa kani waa maxay alladii araa aan arkayo wasdahunna dhexdooda ayb boombalayaalkan dhexdooda waxaan aan ku arkayo waa maxay qaala waxa uu yidhi qaalat waxay tiri farasun lahu janaaxaani faras laba garbood leh qaalat waxa uu yidhi amaa samicti qaalat waxay tidhi qaalat farasun weeyaan bay tihi qaala wamaa haada aladii calayhi waxaan dushiisaa waa maxay qaalat waxay tidhi janaaxaani laba garab qaala waxa uu yidhi farasun lahu janaaxaan faras laba garab lahaa qaalat waxay tidhi amaa samicta miyaadan maqal ana lisulaymaana sulaymaan khaylan farda inuu lahaa lahaa ajnixatun garbaleh fardo garbale inuu nabiyullaahi sulaymaan lahaan jira miyaadan maqlin bay tirin qaalat ayb waxay tihi markaa fadaxika nebigu waa qoslay xataa ra'aytu nawaajidahu intaan goosdambeedkiisii ka arkay ayb marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay ibnu xajar iyo dhammaan waxay leeyihiin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa calaa jawaazi ittikhaadi suwari اlbanaati wاllucabi min ajli lacibi اlbanaati bihinna waxaa laga qaadanayaa marka in la samaysan kara masawir laga samayn karo marka gabdho iyo waxyaabo boombala sidaasoo kale ah say gabdhaha yareen ugu ciyaaraan wakhusa dalika min cumuumi الnahyi can ittikhaadi suwari xadiidkan marka wuxuu soo wuxuu khasisayaa axaadiidta caamka ah ee suuradda ama musawirka inuu xaaraan yahay kuwa tilmaamayo macnaheedu waxay tahay alimaamu nawowi siduu dhahayo sharxa muslimka sawiradu xaaraan inay yihiin baa nusuustu ay tilmaantay waxaa laga soo reebaa marka midkan oo kale oo ilmaha lagu ciyaarsiiyo isaga waa laga reebaa faa'iidana waa ku jirtaayo ilmahaasna waa ku ciyaaraya faa'iidada kale waxay tahay waxaaba laga yaabaa gabdhaha yararka inay ku bartaan tolmada iyo waxyaabahaas maa ila waagii hore waxaa laga samayn jiray marye iyo waxaasaa laga samayn jiray marye laysku kabkabay oo laga dhigay faras ama qof wax un laga dhigay oo kale yay ahaayeen marka macnahaasna waa ku jiraan xukunkaas marka ayaa tan laga soo reebaya maadaama nebigu midaan uu sugay oo uu qiray haddii marka ay bannaan tahayna in laga ganacsadana waa bannaan tahay ka ganacsigeeduna marka inuu bannaan yahay waanahum ajaazuu bayca lacibi lilbanaati waanahum ajaazuu bayca allucabi lilbanaati litadriibihinna min sigarihinna calaa amri buyuutihinna wa awlaadihinna macnahaasoo marka uu tilmaamay xadiidka wixii marka ka soo haro waxyaabahan oo kale ama sidaan oo kale ah waxay ku jirayaan marka xukunka xurmada abay ayay hoos imaanayaan ayb baabun fi lurjuuxati baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lurjuuxati urjuuxa marka waxaa la yidhaahdaa qori laba dhinac oo lagaga fadhiista leh oo laba qof intay ku fadhiistaan xaggay xagga ula dheeliyeen wiifoogoo kale ah urjuuxada marka waa wiifoogoo kale saasa alimaamu nawowi uu leeyahay hiya khashabatun yalcabu calayha asibyaan ilmaha ku ciyaaro waljawaari asiqaar gabdhaha yaryar yakuunu wasatuhaa calaa makaanin murtafic dhexdeeda meel kore ayuu leeyahay wayajlisuuna calaa طarafayha laba طarafay uga fadhiistaan wayuxarikuunaha oo dhaqaajinayaan fayartaficu jaanibun minha wayanzilu jaanibun huwa huwa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma xadaanaa bishr bnu khaalid qaala xadaanaa abu usaama qaala xamaad iyo abu usaama waxay dhaheen xadaanaa hishaam bnu curwa can abihi can caaisha qaalat ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama tazawajanii rasuulku waa i guursaday wa ana bintu sabcin toddoba jir anoo ah aw sittin ama lix jir falamaa qadimna almadiinata markaan soo galnay atayna niswatu naagaa yimaadeen wa qaala bishrun bishr waxa uu yidhi faatatnii ummu ruumaan ayaa ii timid wa ana calaa urjuuxatin anoo wiifow korkiisa saaran fadahabna bii way ila tageen waa i wadeen marka wahaya'nanii waa i diyaariyeen wa sanacnanii waa i farsameeyeenoo waa i diyaariyeen fautiya bii rasuulu lahi sal slam nebigaa la iila yimid waa markaas sagaal jir waay fabanaa bii wuu ila aqalgalay wa ana bnatu tiscin sagaal jir anoo ah fawaqafat bii waxay i istaajisay ee ila istaagtay cala albaabi albaabka faqultu waxaan idhi hiih hiih baan idhi hiih hiih marka waan hirraagaye ile waa ciyaaraysay gurigii baa la soo geliyey waa neef tuuraysaa marka faqultu waxaan idhi hiih hiih waa neef tuurayey ka wadaa qaala abuu daawuud ay tanafastu waan neefsaday waan neefsanay faadkhalnanii beytan guri bay i geliyeen faidaa fiihi niswatun naago ayaa jooga min alansaari ansaar ah faqulna waxay yidhaahdeen cala alkhayri waalbaraka khayr iyo barako korkaaga dakhala xadiidu axadihimaa fi laakhari midkood xadiidkiisa ka kalow dhexgalay muusa bnu ismaaciil iyo bishr bnu khaalid xadiidkoodii waay waa isdhexgaleen markaa nebiga caaisha lix jir buu ayuu ku nikaaxsaday sagaal jir waa kula aqalgalay qال xdثna إbrahيم بن سacيidi qال xadثna أbو أsاmة mlhu xadaثa milhu buu sheegay qaala calaa khayri aa'irin camal wanaagsan aa'ir macnaha ama nasiib wanaagsan camal wanaagsan fasallamatnii ilayhinna iyagii bay ii dhiibtay umu rumaan baa ii dhiibtay iyaga haweenkaas fakasalna ra'sii madaxaygii bay dhaqeen wa aswaxdanii waa ay hagaajiyeen falam yarucnii maba i argagax gelinin yacnii maba aanan aragba ilaa rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam duxan xilli barqa ah nebiga unbaanba arkayba fa aslamnanii ilayhi way ii dhiibeen marka rasuulka sal l slam marka umurumaan waxay keentay gurigii haweenkan kalena marka waana timihii iyo waxaabay ka shalleeyeen yani waa madaxii bay u dhaqeen waa hagaajiyeen قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna حmاad qال أخبرna هiشام بن curوةa عن curوةa عن cائشhaةa qاaلت فلma qadimna المdينةa jaءnii نisوة haween baa ii yimaadeen وأna alcabu anoo ciyaaraya calى urjuuxatin wiifow anoo ku ciyaaraya وأna aniga oo mujamamatun mid markaasi tinta usoo baxday aan ahay ayb tinta marka xoogaa tin kuusan tuuran xoogaa ay iisoo baxday fadahabna bi way ila tageen fahaya'nanii waa i diyaariyeen wasanacnanii way farsameeyeen uma atayna bi rasuula اllahi sal l slam nebiga iila yimaadeen fabanaa bi waa ila aqal galay wa ana bnatu tisci siniin sagaal jir ano qaala xadaanaa bishr bnu khaalidin qaala akhbaranaa abuu usaamata qaala xadaanaa hishaam bnu curwata biisnaadihi fii hada alxadiidi qaalat waana cala alurjuuxati wamacii sawaaxibaatii gabdhihii saaxiibada ila ahana ay ila socdaan faadkhalnanii beytan bay igeliyeen faidaa niswatu min alansaari faqulna cala alkhayri waalbaraka qaala xadaanaa cubaydullaahi bni mucaadin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa muxamedu yacni bna camrin can yaxya bni cabdiraxmaan bni xaatibin qaal qaalat caaishatu faqadimna almadiinataan soo galnay fanazalnaa fii bani alxaaris bni alkhasraj ayaan dhexdooda ku degnay qaalat waxay tidhi fawallaahi baan ku dhaartay innii la calaa urjuuxatin anoo markaa ku sugan wiifow bayna cisqayni laba laan oo timir ah dhexdood aan ahay fa jaa'atnii ummii hooyadaybaa ii timid faanzalatnii waa isoo dejisay wiifowgiiba iga soo dejisay walii jumaymatun tin yar anoo markaas leh wasaaqa alxadiida axaadiidtan oo dhan marka waxay tilmaamayaan marka ilmaha yaryarka ciyaarahaasoo kale inay wax kaga bannaan ay tahay gabdhaha iyo ilmaha yaryarka maxaa yeeley ilmaha yaryarka caqligoodu ciyaarta kama maar kama yacni dhamma nuqsaantaas ku jirtaa marka ciyaartiiba ukabaysa marka ayb haddii marka la yidhaha ilmuhu marka ciyaar dhan yaysa samaynin laga manciyo sidii qof weyn oo kale waajibaad qof weyn in dusha laga saaro waxaa laga yaabaa in marka caqligiisuba ay saamayn ku yeelaayb dadka un hadda iyo wax ka yaqaano yacni tarbiyada ilmaha iyo yani cunugu in wakti un uu yeesho wax cayaar ah daaya marka lucbada markaan ka hadlayna waxaan iloobay gabdhaha iyo waxaan boombalaha boombalaha la leeyahay marka waa bannaayihiin aan leenahay hal in laga ilaaliya waa daruuri waa in laga ilaaliyo dhaqamo kale dhaqamo kale in laga ilaaliyo haddii la yidhaha laysku soo gato boombalahan dhaqan kalena uu wato maalan gabarhtii lagu ciyaaraayo boombalaha ahayd timaha si qaad marka dadka faasiqaadka oo kale ugu samaysan yihiin ama kalar ama midab waxaa marsan naagahaas faasiqaadka amase hadda sida jirtaba waxaan bateriga iyo uu ku jiro oo waxaad arkaysaa marka inta meel laga riixo ayaa ilmihii yaraa boombalaha ah waa niikinayaailmaha marka niika iyo faqajaannimo in la bara maaha taasoo kale iyo tan waxaan aan sheegayna isma lahan wixii marka wax laysku toltolay oo ilmaan loo ekeysiiyey ama gabar laftirkeedaba markaa dhaqan kale dhaqan gaalaad uunan ku dhex jirin haddii la keeno ilmaha lagu ciyaarsiiyo dhib ma lahan laakiin cunuga un in laga ilaha hadda waa ilmaha yareerka waxyaabahaas xarakaadkaas iyo dhaqdhaqaaqaas way qaban og yihiin cunugii yaraa hadhow waxaa la arkayaa marka isagoo niikadii marka samaynaya qofkii baana baray weynaa marka hadhow wuxuu leeyahay lucbada waa bannaan tahay xadiidka nebiga saanuu ku soo arooray dhaqan kale ma bannaana laakiin dhaqan kale inaad in la dhexgeliyaa ma aha baabun fi اnnahyi can اllacibi binnardi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi fii bayaani اnnahyi iska reebidii layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay can illacibi dheesha binardi lagu dheelo lagu ciyaaro nardi nardiga marka waxaa la yidhaha waa jeeska waa geedo samaysan oo marka lagu ciyaaro oo qofku uu maanta dhan fakaraayo bokis waxbay ku jirtaa marka waa sidii jarta ama shaxda oo kale boqor waxbuu leeyahay ya ha kaas oo kale jeesay dhahan jees jeeska marka waxaa waaye dadka waa wax lagu daaho waay maanta dhan waa la kor fadhiyaa waxaa laga yaabaa marka in maanta dhan la kor fadhiya macno weynna uusan ku jirin dhowr waxyaabo boqor iyo waxaasuu leeyahay maanta dhan marka waa la guurinaya xaggan baa laga raraa xag kalea loo raraa waa sida jartoo kale lardigu marka kaas waay qaala marka kaas wuxuu iska reebidda layska reeba caddayntiisa nardiga iyo shataranjiga wax isku dhodhow wadaad kitaabka noo akrinaayo wuxuu dhihi jiray nardiga ma bannaana maxaa yeele wax macnaa uu leeyahay ma laha shataranjiga laakiin wuxuu yidhi isagu waa bannaan yahay buu yidhi maxaa yeelay maskaxduu furfuraayo waxaa laga yaabaa marka inuu maskaxda furaayo oo qofka uu ka barto khidadka iyo dhib iyo markau gala soo uga bixi lahaa iyo inuu fakerka iyo waxyaabahaas uu keenayaa buu leeyahay laakiin kolley shataranji iyo nardi wax labadoodaba ugu yaraan karaaha ku jirta shataranjiga bacdulculamaa oo banneeya kolley waa jiraan laakiin karaaha kama marno wax wakti dhumis ah say laftirkiisa sheekhu wuxuu dhihi jiray haddaan wakti lagu dhuminaynin ama wax muhiima aan looga tegaynin saasoo kale sheegi jiray قال xdثna cبداللh بن مسلمة عن مالك عن موسى بن مyسرة عن سعيد بن أbي hind عن أbي موسى الأشعري أن رsuuل الlhi صلى اه علي وسلم qاaل maن لacبa bالnrd nardiga qofkii ku ciyaaro faqad casى الlaha وrasuulahu alla rasuulkiisa caasiyey waa xadiiث xasn inqiطاac baa ku jiro oo sanadku سacيid بn أbi hind ma soo gaarin abu muسى الأشcري xadiidka imaam axmedna musnadkiisuu ku wariyey imaam maalik muwad uu kusoo saaray ibnu maajah waa wariyey shaahidna waa leeyahay asalkeedana nardiga waxaa keenay nimankii reer furs muluukulfurs ayaa ciyaari jireen waa ciyaar marka sanduuq bay wadataa dhagax baa ku jiro fas bay leedahay yacnii loo cuskado xariiqyada iyo waxyaabahaas waa la guuriyaa marka hadda dhagaxaasaa meel loo guuriyaa قال xdثna مسدد qال xdثna يحyى عن سفyان عن cلقمة بن mrسد عن سلyمان بن برaydة عن أbيه عن النبي sلى الlه عليه لي وsلم qاaل maن لacبa bالنrdشhiiri qofkii nardiga ciyaaro النrdشhiir فkaأنmaa غamسa waaba isagoo dhex geliyey yadahu gacantiisa فيi laحمi خinزيirin dooفaar hilibkiisa wadamihi iyo dooفaar dhiigiisa nin faraha iyo gacmaha dooفaar gashtay dhiig iyo hilib dooفaar nin gacmaha gashtay ayuu la mid yahay doofaarka hilibkiisa waa maxa waa najaas ninkii marka najaas gacmaha iska gashta bilaa sabab xaaraan buu markaa ku dhex jiraa xadiidkan isnaadkiisa waa saxiix baabun fi اllacibi bilxamaam qooleyda ku ciyaaristeeda waxaa ku soo arooray caddayntiisiibu baab yahay shimbiraha in lagu ciyaaro iyo qooleyda قال xdثna موسى بن إسماعيل قال xdثna حmاd عن محمد بن cمر عن أbي سلمة عن أbي هريرة أن رsuل الlh صلى اه علي وسلم نبgu ra'aa rajuلa nin buu arkay yتبcu xamaamaة raacaayan qoley buu raacaya daba ordaya faqاala waxa uu yihi شhayطاan شhayطاan yتبcu شhayطاanaةn شhayطاan raacaayo haydaan shaydaan daba ordaayo raacraacayo ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan macnaha markaa tawjiihiisana waxaa weeyaan sida uu yidhi abulxasan assindi shaydaanun ay huwa shaydaanun weeyaan liishtiqaalihi bimaa laa yacniihi shaydaan wuxuu ku yahay wax maalaa yacni abuu mashquul ku yahay yaqfuu ahara shaydaanatin shaydaan raadkeeda buu raacraacayaa awrasathu lqafla shaydaan dhaxal siisay isagu inuu dikriga alle iloobo ayuu raacraacayaa can dikrillaahi ilaahay dikrigiisa markaa ka gaflo kaga keentay macnaha marka sidaas laakiin alimaamu nawowi waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi ittikhaadu alxamaam ittikhaadu alxamaami lilfarqi waalbaydi aw ilunsi aw xamli اlkutubi jaa-izun bilaa karaahatin wuxuu yidhi qooleyda ama shimbirta qofka hadduu samaysto say wax ugu dhasho ukun ugu dhasho ama ay boojaalo ugu dhasho ama awl lil unsi ama inuu heshado haddii uu u haysto ama inay waraaqaha u qaaddo shimbiraha qaar baa marka waxaa la yidhaha waraaqahay meel inta ka qaadaan meel kale loo dhiibtaan ayb mararka qaarkood yacnii bakshadaha iyo waa ku sawiraan shimbiray ku sawiraan shimbiraha marka masaj qaadidda iyo fariimaha in qaadideeda iyo waxyaabahaasaa dadka qalbigooda mar walba ku jira laakiin kulley ma fahamsanin say u qaadaysa ayb tii nebiyullaahi sulaymaan isageed qur-aankii baa ka hadleen dhulta hudhudka ayb marka wuxuu yidhi hadday sidaa tahay wax karaaha male wa ama allacibu bihaa in laysaga ciyaaro litadayuri baasaysi shimbirka waxuu u haystaa inuu ku faashado xaaraan saxiix annahu makruuhun fain indama ilayhi qimaarun haddii uu qamaar ka dhigtaba uu qimaar wax ku ciyaaro wanaxwuhu ruddatu shahaadatu markhaatidiisa waa la radinaa qofkaas waa nin faasiquu noqonaya buu ka wadaa baabun fi raxmati naxariistii waxa ku soo arooray caddaynteedii baab ayb قال xdثna أbu بkr بن أbي شhيبة ومسدد الmعنى qال xdثna سفyان عن cمر عن أbي qاbوس mولى لcبdاللahi بن cمر can cabdillaahi bni camrin yabluqu bihi nabiya sal l slam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan alraaximuuna kuwa naxariisto yarxamuhum waxaa u naxariisto alraxmaanu allah raxmaanka aljazaau min jinsi alcamal allah raxmaanka u naxariisto irxamuu ahla alardi war dadka dhulka u naxariista yarxamukum man fi samaa allah samada jiro yaa idin naxariisanaya idinkana allaha samada jira idin naxariisanaya naxariista lam yaqul musadadun musadad ma dhihin mawlaa cabdillaahi bni camrin ma dhihin wa qaala qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam buu yidhi qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu xadaanaa bnu katiirin qaala ahbaranaa shucbatu qaala kataba ilaya mansuurun mansuur baa wuxuu ii soo qoray qaala bnu katiir fii xadiidihi wa qara'tuhu calayhi buu yidhi shucba waana ku akhriyey korkiisa waqultu waxaan idhi buu yidhi marka aquulu xadaanii mansuur miyaan dhahaa faqaala idaa qara'tahu calaya haddaad dusheeda ku akhrisid faqad xadadtuka bihi waan kuu sheegay uma itafaqaa can abi cuثmaan mowla lmugiirati bni shucba can abi hurayrata qaal samictu abalqaasim asaadiqa almasduuqa saaxiba haadihi اlxujra waxaan ka maqlay yaquul isagoo dhahayo laa tunzacu araxmatu naxariista lama siibo laa tunzacu araxmatu naxariista lama qaado oo lagama siibo ilaa min shaqiyin qof dhur darsaday unbaa naxariista laga qaadayo laga siibaa ruux dhur darsaday oo liibaan ayaan darsaday yaa naxariista laga qaadaa tarjamadii marka xadiidku waa isleeyahay waa iska waadix qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata wabnu sarx qaala xadaanaa sufyaan can ibni abi najiixin can ibni caamirin can cabdillaahi bni camrin yarwiihi qاl بن srx can النabiي slى الlaه عalيه alي wsلم qaal man lam yarxam صagiirana keenna yar qofkaan u naxariisanin wayacrif sharafa man lam yarxam صagiiranaa keenna yar qofkaan u naxariisanin wayacrif aan aqoonsanin xaqa kabiirinaa keenna weyn xaqiisana aan garanin falaysa mina annaga nagama mid ah qofkaas ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa qofka yar in loo naxariisto ka weynna la ixtiraamo raxmaddii marka uu tarjamay waa ku cadyahay qaala abu daawuud huwa cabduraxmaan ibnu caamir ibnu caamirkaasuu sheegayaa baabun fi nasiixati nasiixadii caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa suhayl bnu abi saalix can caطaa'i bni yaziid can tamiimin iddaariy qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam ina addiina annasiixatu ina addiina diinka annasiixatu weeyaan daacadnimo ina addiina annasiixatu ina addiina annasiixatu qaaluu liman yaa rasuula allah rasuulku ilaahayow iyow daacad u yahay diinku diinku iyow daacad u yahay qaala waxauu yidhi lilaahi allow daacad u yahay diinka diinka diinka allah subxaanahu watacaala daacad buu u yahay see ugu yahayna waa lagu dhex caabudayaan isaga la caabudaya cid kale lama caabudaayo ayb wa kitaabihi kitaabkiisii buu daacad u yahay diinku waa daacad kitaabkuu daacad u yahay waa la raacaya isagana wa rasuulihi buu daacad u yahay wa a'imati almu'miniina mu'miniinta madaxdooduu daacad u yahay waa la kaalmaynaya wax macruufa wixii munkarana waa laga ma lagu raacayo wacaamatihim dadka muslimiinta caamadooda guud ahaantooda aw a'imati اlmuslimiina wacaamatihim ayb marka sifaha marka baabka iyo taxdiidka waa isleeyihiino maxaa yeelay nasiixada derajada ay joogto waaba diinkii oo dhammaydaaba waa daacadnimaa la yidhi meeshaa marka maxaa ka garanaya hadday daacadnimadu maqan tahay diinkii waa maqan yahay haddaan alla daacad loo ahayn rasuulkii daacad loo ahayn kitaabka daacad loo ahayn madaxda muslimiinta aan daacad loo ahayn dadka muslimiintaee caamada daacad aan loo ahayn maxaa bedelaya booskeeda kishi khiyaanaa bedelaysa nin walba haddii marka dadku khiyaanada ay ku badato diinkoodu aada u daciifa dhibaatada marka wakhtigan aakhir zamanka jirto yaa ugu badan rasuulkana wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam wakhti waxaa imaanayo dadku ay noqonayaan ka ibili mi'atin boqol geeloo kale hal laga rarta aan lahayn boqol halaad oo mid laga qaato aan jirin dadkii marka waa joogaa islaamnimadii waa ku jiraan haddana maca daalika wax laga qaataa waa yariyihiin maxaa keenaya marka intaan daacadnimadeedii yaa laga laga la'yahay قال xdثna cمر بن cwn qال أخبرna khالد عن يuنس عن cمر بن سعيد عن أbي زرcة بن cمر بن جرير عن جرير وهو جرير بن عبد لله الbجلي qاaل bاaيctu رasuuل الlahi صلى اه sلم نبgan la mubaayacooday calى سمci وطاacati mqل iyo aطeecis inaan nebiga maqlo oon ka dambeeyo وأn أنصaxa inaan u naseexeeyo daacad u noqdo لكuli mسلimin mslim kasta inaan daacad u ahaado qaala waxa uu yidhi wakaana wuxuu ahaa idaa baaca shaya jariir wuxuu ahaa haddii uu wax gado aw ishtaraahu ama uu soo gato qaala wuxuu dhahaya amaa ina aladii akhadnaa amaa ina aladii kan akhadnaa aan qaadannay minka adiga aan kaa qaadanna axabbu ilaynaa innaga xaggeenna loo jacayl badan yahay mimaa acdaynaaka waxaan ku siinay ee fakhtar warniyo dooro markuu shay iibiyo lacagtii uu qaato ayuu wuxuu dhihi jiray warniyahow waxa annaga yacnii waxaan kaa qaatay aniga ayaa waxaan ku siiyey ka wanaagsan niyow miska celinaysaa waxaadi yacni intaas daacadnimuu ku gaareen tamankan aan kaa qaatay iyo waxaan ku siiye tamankaana qiimo badane warhaye niyow amaan ma ka laabanaysaa beecaagio lacagtaadii fiicnayd buu kuu celiyaa haddii isaga oo waxgatana wuxuu dhihi jiray war waxaan aan kaa qaatay oo haysta aniga iyo tamanka tamankaasaa liito oo hooseeye haye makuu celiyaa waxaagii mase waa kuu kordhiyaa mararka qaar waa u kordhi jiray xob ugu sii dari jiray daacadnimo dari intuu ka qabaya haddana marka waxaa waaye qof dagan yaa ay kusoo joogtaa qofkiioo miyirkiisa qabo oo khiyaanada iska ilaalinayaa la khiyaanayaa hadeertaan masaajiddi dhexdeedii baa laysku khiyaanayaayo dadkii kabihii looga xadayaayo masaaxiftii laga xadayaa ummad marka meeshaas gaartay bal adiga ka warran cizi iyo sharaf xaggee u jirtaa marka masaaxiftii baa waaad waxaad arkaysaa marka kitaabadii baa la jarjaraya afka horaa laga jaraya maxaa tiimbaraa lagu dhejinayaa mid si aan loo xadin kitaabkiio tiimbarihii ku dheganyah waqafka ahaa yaa suuqii la geynayaa wadaad kutubta gadaa loo geynaya waa iibsanaya waqafka calaamadiisii baa ku taallo bal heerkaas fiiriya waxa marka ummaddan masaa'ibta dhacaysa nin walba qaybuu ku leeyahay saacad intaad fadhiisato adiga qaybtaa ku leedaha fiiri laakiin nin walba hadduu isla toosnaado qolo gaara un uu iska eedeeyo waxay noqonaya marka istikfaarta iyo towbadii in la sheego baabun fi lmacuunati lilmuslimi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmacuunati kaalmada lilmuslimi loo kaalmeeyo qال xdثna أbu bkr وcثman بn أbي شhybة almعنى qال xdثna أbu mعaaوiyة qال cثman وjrيr الrاaزي ثmaan ibn abi hayba jrيirna waa ku daray وxadثna waصل بن cabdالأعlى qال xadثna أsbاط عن الأعmش عن أbي صالح وqاala waصl waصل waxa uu yihi qaala cudidtu عن أbي صالح uma itafaquu way iswaafaqeen markaas sanadkan marka xaggee isaga soo dhacayaa marka abuu mucaawiya acmashuu ka warina acmash ayuu ka warinay asbaabna acmashuu ka warinaya abuu bakr ibnu abi shayba iyo cusmaan ibnu abi shayba labadooda sanadkoodu wuxuu ku kala duwan yahay iyagana cusmaan riwaayadiisa abuu mucaawiya wa jariir araazi labu ka dhigay laba sheekh ayb can ilacmash can abi saalixin wa qaala waasil meeshaa marka xoogaa siiqatu addaha ayaa waasil wuxuu yidhi qaala isaga riwaayada waasil ibnu cabdilacla waxay leedahay acmash waxa uu yidhi xudidtu can abi saalix uma safaquu can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal man nafasa can muslimin muslim qofkii ka fayda kurbatan kurbo min kurabi dunya kurbooyinka adduunyada ka mida nafasa allahu canhu ilahay wuxuu ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurbo min kurabi ywmi اlqiyaamati maalinta qiyaamaha kurbooyinkeeda waman yasara calaa mucsirin qof mucsira qofkii u fududeeyo qof culus qofkii ka fudaydiyo yasara allahu calayhi ilaahay waa u fududeeya fi dunya waalaakhira waman satara calaa muslimin muslim qofkii u asturo ceeb ceebkiisa asturo ama isagoo qaawanba asturo satara allaahu calayhi ilaahay waa asturaa fi dunya waalaakhira wallaahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa wamaa kaana alcabdu inta uu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa kaalmadiisa qaala abu daawuud lam yadkur cusmaanu can abi mucaawiya ma sheegin waman yasara calaa mucsirin lam yadkur cusmaanu can abi mucaawiya cusmaanu abi shayba laba sheekhuu sheegay abuu mucaawiya iyo jariir araazi riwaayada abi mucaawiya waman yasara calaa mucsirin kuma jirta iyada saas ka wadaa qaala xadaanaa moxamed bnu kasiir qaala ahbaranaa sufyaan can abi malikin alashjaciy can ribciyi bni xiraash can xudayfata qaal qaala nabiyukum sala allahu calayh ali wasalama nebigiinnu wuxuu yidhi kullu macruufin sadaqa macruuf kastaa waa sadaqo meeshaan marka aadaabta waxaad fahmaysaa marka macnaha weyn ay ku fadhiso wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi yacnii qofka haddii qofka kale walaalkii oo kaalmadiisa ku jiro aadaab fiican kula dhaqmo waxaa ku jirta meeshaas marka ilaahay kaalmadiisana waa la helaa haddii marka wax kale la sameeyo laakiin dadkii ay iskhiyaanayaan oo islu goynayaan oo isjeclayn muslimiinta dhexdoodii ilaahayna kaalmo u noqon maayo dadka isu naxariistu ilaahay u naxariistaa inta aad addoonka muslimka oo walaalkaa kaalmadiisa aad ku jirtid yaa ilaahay adigana uu ku kaalmaynaya wabilahi towfiiq sal